galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin sabti ah bisha noofembar waa labiyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya haaruun macruuf iyo anuu ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada puntland iyo galmudug oo mar kale lagu kulansiiyey magaalada gaalkacyo maxaa ka soo baxay kulankoodii maanta faahfaahin ayaannu idinka haynaa waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan soomaaliya oo ku dhow dhammaystirka dhismaha aqalka sare maxay tallaabadani ka dhigan tahay dowlad goboleedadaa dhismay dowlad goboleedadaas marka waxay yeelanayaan dowladdii dhexe waxaa la rabaa in lala xisaabtamo yaa ula xisaabtama waay ayaga si toos ah dowladda dhexe ulama xisaabtami karaan waxaa wakiil uga ah aqalka sare in ay dowladda dhexe la xisaabtamaan wixii xuquuq ah ee dowlad goboleed kasta ay ku leedahay dadkeeni soomaaliyeed marka shaygan waa ku cusub yahay
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida wararka ka imanaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa sheegaya in goor dhoweyd ay is afgarad gaadheen dhinacyada colaad ku dhex martay magaaladaasi waryahayaga gaalkacyo oo ku sugnaa goobta shirka ayaa soo sheegaya in dhinacyadu ay isku afgarteen saddex qodob oo kale ah in xabadda la joojiyo lana magacaabo guddi isku dhaf ah in labaatanka bishan nofembar lagu kulmo magaalada kismaayo si colaadda looga wada hadlo iyo in si qoto dheer looga wada hadlo waxyaabaha laysku hayo qaramada midoobey ayaa sheegtay in colaadda ka dhacday magaalada gaalkacyo tan iyo bishii oktoobar ay ku dhinteen afartan iyo shan qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol iyo soddon qof oo kale halka sagaashan kun oo qofna ay ka barakaceen magaalada madaxweynaha golaha midowda yurub jean cloud janker ayaa sheegay in madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump uu halis geliyey xidhiidhka midowda yurub iyo maraykanka ama halis gelinayo isagoo la hadleeyey arday ka qaybgelaysa kulan ka dhacay dalka luxemburg shalay oo jimco ahayd ayuu sheegay janker inay tahay in madaxweynaha la doortay donald trump in uu ogaado sida midowda yurub uu u shaqeeyo si uu uga fogaado wakhti lumis laba sano ah kadib marka uu xilka la wareego bisha januari ee sannadka soo socda madaxweynaha golaha midowda yurub ayaa tixraacay hadallo uu trump sheegay xilligii ololaha doorashada ku jiray oo uu dalal ku yaala midowda yurub ku tilmaamay in ay yihiin tuulooyin yaryar oo yurub ku yaala sida dalka beljum oo kale waxaana janker uu sheegay inay tahay in madaxweynaha la doortay ay tahay in la baro midowda yurub iyo waxa uu yahay iyo sida uu shaqeeyo arrimaha janker uu xasuusiyey dhegaystayaashiisa waxaa ka mid ahaa in trump uu su-aal geliyey isbahaysiga nato taasna uu ku tilmaamay in ay tahay arrin halisa sababtoo ah nato waxay u taagan tahay xanaanka difaaca ee midowda yurub
qof looga shakisan yahay inuu ka tirsanaa maleeshiyada taalibaan ayaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ku beegsaday xarunta ciidamada cirka ee garoonka bagram ee ay maamulaan maraykanka dalka afghanistan halkaasu ay ku dhinteen ugu yaraan afar qof ayna ku dhaawacmeen afar iyo toban qof oo kale ilawareedyo ay heshay wakaaladaha wararka ee dalka afghanistan ay heleen ayaa ku waramaya in weerarku ka dhacay afaafka hoolka laga cunteeyo waxaana qofka weerarka qaada lagu sheegay inuu ahaa qof isku ekeysiiyey shaqaalaha ka shaqeeya garoonkaasi saldhigga la weerare ayaa ku yaala waqooyiga magaalada kaabul dowladda afghanistan ayaa weerarkaasi cambaaraysay waxaana mas-uuliyadda weerarka sheegtay haatan ururka taalibaan oo sidoo kale sheegtay inay dileen in ka badan labaatan ciidamada maraykanka
boqolaal kun oo mudaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay caasimadda dalka kuuriyada koonfureed ee siyool halkaas oo ay ku dalbanayaan in ay xilka ka degto madaxweynaha dalkaas maamusha ugu yaraan laba boqol iyo konton kun oo qof ayaa ka qayb galay mudaharaadka waxaana issoo baxani noqonayaa kii ugu ballaadhnaa ee sannadahan dalkaas ka dhaca isusoobaxyadan ayaa qayb ka ah dalabaad loo jeedinayo madaxweynaha dalkaas oo looga dalbanayo inay xilka ka degto kadib markii lagu eedeeyey maamulkeeda fadeexado la xidhiidha musuq maasuq
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america haatanna magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa maanta ku sugnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid iyo madax ka socota qaramada midoobay iyagoo isku dayay inay gacan ka geystaan sidii marka hore ba loo joojin lahaa colaadda magaalada gaalkacyo ka soo socotay khadka telefoonka ee gaalkacyo waxaa si toosa u jira wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isxaaq cabdiwaaxid maxaa lagu heshiiyey madaxda kulantay maxay ku heshiiyeen
labada dhinac waxyaabaha saddexda qodob ayaa muhiim u ahaa ay ka wada hadleen xabad joojin guddi isku dhaf oo labada dhinac ka socda in la magacaabo sida ugu dhaqsiyaha badan sidoo kale in loo madlo kulan looga wada hadli doono arrimahan sidii loo fiandiqaabi lahaa labaatanka bishan aynu ku guda jirno magaalada kismaayo loo ballamay iyo in si dhaba looga wada hadlo waxyaabihii gaalkacyo ka dhacay dagaalada soo laalaabtay labada sano isrega
waa gartay cabdiwaaxid bal marka hore sawir naga si meesha lagu kulmay iyo jawiga wadahadalka
garoonka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayuu kulanka ka dhacay oo dhinaca waqooyi bari ee magaalada gaalkacyo ku yaala waxaa madasha duurjoog ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cumar cabdiweli maxamed caligaas iyo cabdikariim xuseen guuleed waxaa sidoo kale madasha duurjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke xogay wakiilka ergeyga gaarka ee qaramada midooda soomaaliya nigel kitin wakiilka midooda yurub higaad iyo midooda africa waxaa sidoo kale madasha dugjo ka ahaa bulsho labada dhinac ka socotay oo lagu casuumay oo qaybo kamid ay ahaayeen mas-uuliyiinta maamulada galmudug iyo puntland waxaa sidoo kale lasoo horfariisiyey saraakiisha ciidamada labada dowlad goboleed oo iyaguna madasha la keenay kulanka marka waxaa daah furay ugu horeyntiiba ay ka wada hadleen labada hadalada ay soo jeediyeenna waxay ahayd in wixii dhacay ay ka xuyidiin hase ahaatee haaruna waxaa xusid mudan in ergeyka qaramada midooda soomaaliya nigel kitin labada dhinacba uu ku adkeeyey in ay heshiis dhaba wada qaataan islamarkaana wax laga xumaada ay tahay dhibaatada gaalkacyo isagoo tusaale usoo qaatay toddobaadyadii ugu dambeeya gaalkacyo waxyaabihii ka dhacayay ama toddobaadkii ugu dambeeyay ba aan idhaahdee oo uu tilmaamay in ka badan afartan iyo shan qofood inay dhimatay ilaa sagaal boqol oo qofoodna kale dib u barakaceen runtii waxa uu sidoo kale dhinacyada ka codsaday in heshiiska waxyaabaha laga wada hadlaya ay noqdaan kuwo si hoosa looga wada hadlo oo waxa la isku hayaa la helo cid kale oo garwadeen ka noqota waa gartay cabdiwaaxid si kooban markii wada hadalkani uu socday magaaladuma waxa u muuqataa magaalo ay ku badan yihiin dhinac walba ay ka joogaan milatari iyo meesha lagu kulmayey mise magaalo furfuran oo dadka rayidku ay socdaan mise magaalo cabsi ka muuqato
halkana laka qaaday wafdiga madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxaa u yimid ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka waxaa soo gelbiya ciidamo halka xadka u ah waxaa jooga laba ciidan oo kuwa galmudug iyo puntland kale ah isuna muuqda labada difaac ra-iisul wasaaraha wafdigiisii waxaa raacay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxaa la geeyay aeroboortka waxaana sii gelbiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka galmudug waxaa sidoo kale afaafka hore ee aeroboortka nooga hor yimid ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland waxay u muuqatay magaalada marka la fiiriyo kala xirxirnaan dareen cabsi leh oo ciidamadu ay aada ugu fara badan yihiin weliba halka la dhex marayay ama halka lagu kulmayay waxay ahayd hal xad u ah labada dhinac oo difaacyada ciidamada maamulada galmudug iyo puntland ayaa ka muuqday goobtaas markii lasii marayay markii la tegay aeroboortka dadka badi tegay shacabka ka sukun wax yar ayay ahaayeen mas-uuliyiinta waxaa si badnaa ciidamada labada dhinac ee ku sugnaa garoonka diyaaradaha gaalkacyo
waayo cabdiwaaxid aad iyo aad baad u mahadsan tahay idaacadaha iyaga soo socda ayaad dhegaystayaal ku dhegaysan doontaan hadaladii laga jeediyey goobta idaacadda fiidnimo ayaad ku dhegaysan doontaan halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america
guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in is-afgarad laga gaadhay qaabka loo soo xulayo xubnaha aqalka sare iyo aqalka hoose u mateli doona beelaha waqooyi ama somalilan gobollada kale ee dalkana ayaa haatan uu soo dhammaystirmay xubnaha u mateli doona aqalka sare iyadoo doorashada aqalka hoose ay weli socoto haddaba warbixintan aan ku eegayno tallaabada taariikhiga ah ee aasaaska aqalka sare waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya mukhtaar maxamed catoosh gobolada dalka gaar ahaan xarumaha maamul goboleedyada waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey doorashada aqalka sare aqalka sare waa mid ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kaasi oo la shaqeynaya golaha shacabka tiradoodana waa konton iyo afar xubnood oo ka imaanaya sideed iyo tobanka gobol ee dalka aqalka sare ayaa loo qeybiyey lix dowlad goboleed oo afar ka mid a la siiyey min sideed xubnood halka puntland iyo somalilanna la siiyey min kow iyo toban xubnood waa tallaabo taariikhi ah iyo markii ugu horreysay oo soomaaliya loo sameeyay aqal sare abdikaafi xasan macalin oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee dhowaan la doortay ayaa sharaxaya muhiimadda uu leeyahay dhismaha aqalka sare aqal hore hor ugama uusan jirin aqalka sare dowladaha aan dariska nahay sida kenya oo kale masalan waa ay leeyihiin ha ahaato aqal sare waxaan u malaynayaa maadaama dalkayagu ahaa muddadii burbur iyo dhibaatooyin badan aan soo marnay haddii xal loo arkay aqal sare inuu jiro aqalka sare waa wanaagsan yahay waana meesha marjaca mar kastaba ayuu noqonayaa sidaasaan aniga ila tahay yani waayo sababtoo hadda xubnahan aqalka sare waa konton iyo afar oo gobollada soomaaliya oo dhan u qaybsan waxaana ka soo kalay dad odayaal ah oo siyaasiyiin oo rugcadaa ah ama mas-uuliyiin xil u soo hayay hadde wanaag inay soo kordhiyaan maahayna waxaan u malaynayaa in xaggaa dhib laga sugayo u malayn maayo barnaamij wanaagsan ee hor u socod iyo midnimo dib u heshiisiin nabad laga shaqeeya rag mas-uuliyaddaa qaadi kara inay yihiin baan u malaynaya markii ugu horreysay ayaa soomaaliya la sameeyey aqal sare maxaad isdhihi kartaa uu soo kordhin karaa aqalkan sare aqalka sare wuxuu soo kordhinayaa dabcan meeshan nidaam baa jira nidaam dawli ah nidaamkaas dawliga ah khaasan ayuun baan ku soconaynaa xeer hoose adkaynay kan guud ee dawliga ah intaba yacni wuxuu soo kordhinayana waxay noqon doontaa waxa baahida markaa dalka iyo dadka iyo dowladaha adduunka nala mid ah ay u baahan yihiin baan insha allah ku shaqayna siyaasiyiinta qaar ayaa u arka tallaabo muhiim ah in la dhiso aqal sare iyadoo ay tahay markii ugu horreysay oo aqal sare loo sameeyo dalka soomaaliya wasiirkii hore ee gaashaandhigga cabdixakiin maxamed fiqi ayaa muujiyey dhismaha aqalka sare inuu kaabayo siyaasadda soomaaliya runtii waxaan oran karaa siyaasadda soomaaliya way kaabaysaa waynu buuxinaysaa maadaama la qaatay nidaamka federaalka ah loona baahan yahay shuruuc badan in maaragtay la iska kaashado oo la gudbiyo xuduudihii in la sameeyo oo dowlad goboleedyada ay lahaayeen in dastuurkii la ansixiyo oo dastuur rasmi ah loo gudbo arrintaas marka door weyn bay ka cayaaraysaa horumarkaas la higsanayo in la gaaro soomaaliya waxaan ogsoonnahay waddan dhaqaalaha ka liita inuu yahay marka xilligan ma xamili karaa aqal sare ama golo sanad in loo sameeyo soomaaliya waxay isku haysataa waa siyaasad siyaasaddan xililkaas siyaasadda ku dhex jira ayay isku dagaalaan isku haystaan oo ay ku heshiin waayeen marka in xilal loo abuuro soomaalida oo ay iska dhex arkaan oo waddankan shaqo u qabto xilalkaasi oo loogu qabto waddanka runtii waxaan oran karaa waxay keenaysaa in xasiloonida siyaasadeed ay qiib weyn ka noqon karto arrintaasi shacabka soomaaliyeed ayaa u muuqanaya inaysan fikrado badan ka haysan aqalka sare iyo howshiisa waxa ay noqonayso mustaf mukhtaar guudow oo horey usoo noqday guddoomiyihii baarlamaanka dowladii carta haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka wakhtigiisa uu sii dhammaanayo ayaan weydiiyey muhiimadda xilligan uu leeyahay in la dhiso aqalka sare waa shay ku cusub soomaaliya mana la kala caddaynin sababaha keentay runtii aqalka sare wuxuu wakiil ka yahay dowlad goboleedyada wuxuu ka qayb qaataa doorashada ee madaxweynaha iyo xilka qaadista madaxweynaha sida waafaqsan qodobka aad oo doorashada madaxweynaha xilkan aadista oo sagaashan labaad ah wuxuu ka qayb qaataa la xisaabtanka dowladda dhexe isagoo wakiilka ah dowlad goboleedyada sida arrimaha dhaqaalaha iyo iyo arrimaha bulshada hase ahaatee waxaan kala caddayn shacabka soomaaliyeed in loo fasiro aqalka sare muxuu yahay sababta keentay maxaa kalifay in la sameeyo arrintaa sababaha keentay waxaa ka mid ah markii dowlad federaal ah la qaatay xilligii dowladdii cabdullahi yuusuf uu madaxweynaha ka imbigati ma suurtagelin dastuurkii in dowladihii kumeel dowlad goboleedyada in la dhiso ma suurtagelin dowladdii sheekh shariifna ma suurtagelin dowladdan oo hadda dhisan ee madaxweyne xasan sheekh ayaa waxay suurtagelisay inay dhisto dowlad goboleedyadii dowlad goboleedyada dhismay dowlad goboleedyadaas marka waxay yeelanayaan dowladdii dhexe waxaa la rabaa in lala xisaabtamo yaa ula xisaabtama waay ayaga si toos ah dowladda dhexe walama xisaabtami karaan waxaa wakiil uga ah aqalka sare in ay dowladda dhexe la xisaabtamaan wixii xuquuq ah ee dowlad goboleed kasta ay ku leedahay dadkeeni soomaaliyeed marka sheegan waa ku cusub yahay aqalka sare wuxuu qeyb ka yahay labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ka kooban golaha shacabka iyo golaha aqalka sare mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa ansixisay amaah dhan labiyo toban bilyan oo doolar oo la siinayo dalka masar si ay gacan uga geysato qalalaasaha dhaqaalee waddankaasi soo food saaray dalkaasi ayay la soo diristay shaqola-aan baahsan iyo hoos u dhac miisaaniyadeed dalka ayaa la dhibaataysan maalgashiga shisheeye oo hoos u dhacay waxayna ku soo aadaysaa xilli waddankaasi ay ka socdaan banaanbaxyo ay samaynayaan dadka danyarta oo ka cabanaya sicir bararka sii kordhaya warbixintan waxaa noo soo diray xuseen saxnuuni kumanaan dibadbaxyaal ah ayaa isugu soo baxay xaafadda harabka ee magaaladan qaahira iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dalkani sida giiza aliskandariya bani suwayf baltiin suways iyo magaalooyin kale dibadbaxyaasha oo sitay boorar ay ku diidan yihiin sicir bararka iyo xaaladda dhaqaalaha ee waddankani ayaa ku dhawaaqayay halkudhibyo ay ku diidan yihiin dowladda uu madaxweynaha ka yahay cabdilfatax al siisi ciidamada booliska ee ka hortaga rabshadaha ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasta rabarka u adeegsaday qaar ka mid ah dibadbaxyaasha xalay ilaa iyo shalay ku banaanbaxayay qaybo ka mid ah waddankani magaaladan qaahira iyo magaalooyin kale oo waaweyn ayaa lagu arkayey gawaarida gaashaaman iyo ciidamo tiro badan oo si weyn u ilaalinaya dhismayaasha dowladda iyo fagaarayaasha waaweyn warbaahinta masar ayaa xaqiijisay in ciidamada amniga ay xirxireen tobaneeyo ka mid ah dibadbaxyaasha masaarida banaanbaxyadani ayaa loogu magacdaray kacdoonka dadka danyarta ahi kaasoo ay taageereen mucaaradka waddankani sida ururka aqwaan muslimiinka doctor cabdilfataax jiinow gacal oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey waxyaabaha keenay dibadbaxyada ka bilowday waddankani waxyaabaha keenay ee dibadbaxyada amaba soo orgooleysiiyey waxaa la odhan karaa laba arrimood oo ay ugu horreyso olole baryahan oo dhan soo socday oo ay ku daaqayeen kooxaha mucaaradka ee dalka ka jira iyo kuwo iyagu isku magacaabay dhaqdhaqaaqa danyarta iyo kuwa baahan oo baryahan oo dhan la diyaariyayay laga sii warqabay lagu sii daaqayay kun iyo tobanka tobnaad in ay kacdoonkan ama mudaharaadkani ay iman doonaan arrinta labaad oo loo fiirin karo ayaa waxa ay tahay xaaladda uu dalku marayo iyo afaartii wax lagu kala iibsanayo oo cirkay kusii shareeraysaa sarifkii lacagaha qalaad oo laba jibaarmay dadkii aynan lacagtii waxba u bisinaynin laakiin arrinta kale oo jirta ayaa waxa ay tahay in ay dibadbaxyadan ay ku soo aadayaan xilli uu maanta bangigaas ogolaaday lacagtii labiyo tobanka milyaar oo ay dowladda masar dalbatay si ay wax uga qabato arrimaha dhaqaale ee dalka ka jira tan iyo markii dalka masar ay soo wajaheen dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha waxaa dadka saameyn ku yeeshay sicir barar xoogan iyo dowladda oo kordhisay qiimaha adeegyada bulshada haddaba maxamed carab sheekh axmed oo ka mid ah aqoon-yahanka degan magaaladan qaahira ayaan weydiiyey heerka sicir bararka ee waddankani waxyaabaha ay sicir bararku uu ka dhashay waxaa ka mid ah waxyaabaha ay u yaqaaniin quuta duruuriga sida waxaa cunnadoo dhan ku saabsan sida bariiska sokorta saliidda sidoo kale khidamaadkii ay dowladdu u samayn jirtay shacabka isbedel weyn baa ku dhaca kor buu u kacay sida korontada iyo biyaha gaaska dabiiciga oo guryaha ku jira wax lagu karsado muwasalaadka caamka sida mitrowga basaska oo transportationka caamka waxaasoo dhani waxay qiimihii laba jibaar bay ku dhowaadeen dhinaca doolarku doolarku asaguna ayaamahan oo dhan wuu sabeynayey wuxuu ku dhawaaday labaatan geni halkii doolar toddobiyo toban iyo bar sideed iyo toban baa la sheegaya xalay iyo maanta buusuuqyada ka ah bangiyada caadiga sida rasmigana waa toddobiyo toban marka sicir bararku waxay leeyihiin waxaaba laga baqayaa inay dhacdo gaajo xun ama waxa loo yaqaana majaacada arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan dowladda masar ay sheegtay inay hoos u dhigtay qiimaha lacagta geniga masaarida si ay deyn uga hesho sanduuqa lacagta adduunka sidoo kale dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii dowladda masar kor ay u qaaday qiimaha adeegyada bulshada sida korontada biyaha iyo gaaska xelleerayaasha dhaqaalaha ee dalkani ayaa ka digaya sii socoshada qalalaasaha dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda inay sii wiiqaan dhaqaalaha dalkani oo aan caga badan ku taagnayn xuseen saxnuuni v o a khahira
aada u mahadsan yahe wariyaha v o a ee magaalada qaahira xuseen saxnuuni halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan ayaa inala socodsiinaya
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horraysa ibraahim dhankaaga bal noo soo kor waxay naga soo gaartay maxamed yaasiin oo jooga hargeysa waxau yidhi waxaan salaamayaa dhammaanba ehelkayga iyo asxaabtayda waxa uu yidhi waxaan salaamayaa hooyaday macaan calma cabdulaahi sheekh iyo aabe yaasiin ibraahim iyo aabe xasan ibraahim iyo dhammaanba walaalahay buu yidhi oo kale ah cabdirasaaq yaasiin iyo cabdinaasir yaasiin cabdiqaadir yaasiin mustafa yaasiin sulaymaan yaasiin iyo buhaal xasan luuro iyo wuxuu yidhi sacadiyo buhaal xasan ibraahim iyo ilyaas maxamed sheekh iyo kamas faarax barre iyo maxamed yaasiin iyo saxardiid xaashi ardaale iyo xasan maxamed absuge iyo maxamed cawil axmed iyo dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan wuxuu yidhi qaybta hambalyada iyo heesaha waanu kaa guddoon warqadana waxay naga soo gaarta cali maxamed waasuge cali koota iyo salaad maxamed waasugeye nuurto maxamed waasugeye ubax maxamed waasugeye aamine maxamed waasugeye adeer cismaan waasuga nuur adeer faarax waasuga nuur iyo adeer baare waasuga nuur iyo eeda inshayar waasuga nuur iyo xuseen faarax waasuge iyo xasan faarax waasuge cismaan faarax waasuge carabow faarax waasuge shariif muumin waasuge axmed muumin waasuge iyo cabdulaahi muumin waasuge axmed bare waasuge iyo bishaar bare waasuge iyo adeer xuseen cariifow nuur iyo adeer cabdulla cariifow nuur iyo muumin cabdulla cariifow iyo maxamed cabdulla cariifow waa axmed cabdulla cariifow axmed daab maxamed xuseen cariifow maxamed dariish dhammaan dadkaasoo kala jooga degmada taardo ee gobolka hiiraan magaalada muqdisho iyo meelo kaleba waxay tahay nin dhalasho farxad la u dirayaan maxamed daaley iyo marwadiisa qaaliga raaxa muuse axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafada jiira maskiin wiilkaasi waxaa loo bixiyay mahad iidow dhaaley waxaana ay leeyihiin mahad soo barbaar noqon kii dalkiisa iyo diintiisa anfaca waa tahay heesta ugu horreysa ee dhegeystayaashan aan u soo qabanayno waa firdowsa iyo codkii maxamed sulaymaan tube
ma fardowsay jacaylkee ini fidaye ballaadhaha kalgacayl ku abuud bifinaan maduma fardowsay jacaylkee ini fidaye ballaadhaha kalgacayl ku abuud bifinaan halkii ku foofee u la yimid fagaaraha gurteni finaa halkii ku foofee u la yimid fagaaraha gurteni finaa ma firdaynine waatan ku fane ma firdaynine waatan ku fane kaa dhigay facaygiyo tiyaan ku faaysay ma firdaynine waatan ku fane ma firdaynine waatan ku faaneen kaa dhigay facaygiyo tiyaan ku faaysay dumarugu firrontii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firrontii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firrontii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firrontii haddan faro fara ku dhigaay waaw fardowsa ma tiri waa yaa daandure cabdi heestaas waxaan u malaynayaa inaad laftaadu ka heshay sida eh, markii la duubayaa joogta adna
yaa falastiin amaadsantaa warqadda xigta noo soo qabay ibraahim waxay naga soo gaartay dhammaan reer cabdi saayiq meel kastoo ay joogaan dacallada dunida waxay hambali u dirayaan iyo heestanba bootaan maxamed cali weji iyo waxa ay yidhaahdeen asmac cabdixakiim cali cabdi saayiq oo meherkoodu uu ka dhacay bay yidhahdeen magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin guur loo haloosiyey heyb loogu sahan tegay habka loo agaasimay sida loogu howlgalay hanaanka aad ka garataa waa heybad gobonnimo hidde lagu arooriyo dhaqan lagu hurtaa jira hanadka iyo gabadhuna duco hagar la-aaneed ha inaga guddoomaan heestaas waxaad moodaa fara abwaan inay ku taalla ereyadaas warqaddana waxay naga soo gaartay muxudiin xuseen cariifow iyo abdi yuusuf cabdi cumar iyo hooye xabiibo cabdi cumar carabow muuse axmed iyo caafi muuse axmed xaliimo muuse axmed ubax muuse axmed sacdiye muuse axmed nasro muuse axmed nasteexo muuse axmed muhiim muuse axmed iyo abti nuurow fiidow iyo abti faarax fiidow iyo abti cabdulle fiidow habreer madiine fiidow iyo habreer suuban fiidow iyo habreer khayra fiidow dadkaasoo kala jooga daafaha dunida waxay hambalyo u dirayaan maxamed daaley iyo marwadiisa qaaliga raaxo muuse axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxay leeyihiin soo barbaar xaggii heesaha marka waxaan filayaa bal aan soo yara degno ereyadii abwaanku sheegay een, aan annaguna hees u raacino waa heestii amoore codka macaan ee fanaanadda
hodan cabdiraxmaan waana mirihii abwaan lecture
Thank you.
ino marka la yidhaahdo amoorihii jacaylkow ii noqo ii noqo midkaan rabay falastiin ee abwaanka heestan sameeyey cabdulaahi lecture mar aan ku kulannay ee magaalada toronto oo aan wareystay ayaan weydiiyey sababta uu eragan amore oo ah aftalyaani uu ugu soo daray heesta wuxuuna igu yidhi "Ee, waa iga dhigtay oo midhaha ay igula qaabsamaatay heesta unba iga raacday
laakiin inta badan soomaalida hadda waa isticmaalaan ya amore haa amoore isticmaalaan haniye isticmaalaan babyye isticmaalaan waxaa moodaa luuqadahu inay hadda noqonayaan ereyada qaar weliba inay international noqonayaan ama kuwo caalamiyaho la isticmaalaya inkastoo aanay soomaali ahayn En, haddana isticmaalkooda weliba dadka dhalinyarada ah baraha bugsh- bu- baraha bulshada inuu kusoo badanayo ereyada qaar Waa waa- ku dambeeya.
ereyada qaar waa lasoo gaabiyey happy aa lagu leeyahay han aa lagu leeyahay ya amore miyo qofkii la yidhaha waxa muu leeyaha barfa ay maraya waa hagaag warqadanna waxay naga soo gaarta hooyo xaliimo ciise cawaale xaliimo yare iyo maxamed cabdi salaad iyo shaafici cabdi salaad iyo xasan salaad guuleed malaase iyo sucaade cabdi salaad iyo juweeriye cabdi salaad iyo hooyo xalaawi maxamed boolow iyo aabe cismaan cabdiraxmaan wehliye iyo cabdifataax cismaan cabdiraxmaan iyo xaawe cismaan cabdiraxmaan iyo dhammaan reer cismaan cabdi wehliye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa adeer maxamuud cabdiraxmaan wehliye iyo muno maxamuud cabdiraxmaan iyo fardowse maxamuud cabdiraxmaan iyo dhammaan reer maxamuud cabdiraxmaan wehliye iyo eedda faadumo cabdiraxmaan wehliye iyo maryan cabdiraxmaan wehliye iyo waa dhammaan eedooyin iyo xaawe ciise siyaad eedda xaliimo ciise siyaad iyo eedda hindi ciise siyaad iyo eedda xaawo cali faarax xaawo jagac iyo eedda madiine ciise siyaad iyo waxay yidhaahdeen eedda shariifo salaad cusuble eedda deeqa cabdulaahi shuuriye ladan iyo eedda faaximo cabdulaahi shuuriye dhammaan dadkaasi waxay hambalyo hawada u marinayaan cumar cismaan cabdiraxmaan iyo xaaskiisa caasha cabdisalaad oo arooskooda uu ka dhacay degmada warta nabadda ee kiswardhigley xaafadda xamar bile waxay leeyihiin isku waaro ubad qayrqaba kale hela aamiin ayaanu leenahay waxaa noo baaqayay reer cusmaan jeelle oo kale ah cabduqaadir cabdulaahi cali maxamed deeqo farxiyo maaliki yuusuf hooyo xabiibo maxamuud ceymoy iyo habaryar xaawo maxamuud ceymoy iyo caruurteeda iyo habaryar rooney maxamuud ceymoy iyo waxay yidhaahdeen abtiyaal xasan maxamuud ceymoy iyo caruurtiisa iyo abuukar maxamuud ceymoy iyo caruurtiisa xuseen maxamuud ceymoy iyo caruurtiisa iyo waxay yidhaahdeen abaayo cudbi cabduqaadir xasan iyo caruurteeda iyo caasho ibraahim sayid iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen cabduqaadir caraale iyo caruurtiisa habaryar shamso cali xuseen iyo caruurteeda habaryar madiine cali xuseen iyo caruurteeda habaryar ciziyo cali xuseen iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen abti america cali xuseen iyo caruurtiisa iyo abti aadan macalin aadan iyo caruurtiisa iyo reer awoowe geesay xuseen guuleed dhammaana waxay axsaabtaasi iyo dadkaasi way jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan dr ibraahim aadan cali dr somane iyo dr ayaan cusmaan jeelle oo ku aqalgalay degmada waaberi ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin ducadu waa xaggin arooskiina allaha ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo ubad khayr qaba haye ibraahim markana kaalimihii sugaanta haddii lagu yidhaa falastiin keef xaalak maxaa dhehe hadda ka hor xogaa yar carabiga aqaana bilkhayr aan dhihi jirnay xaali kuweysna waa la dhahaa haye marka ingiliish talyaani carabiyaan u dhexaynaa maanta maxaa noo haysaa waxaa ku luqaynaya fanaaniinta saalim siciid saalim iyo marya qasan
kulumba وحرير اجنبي كدينا ديسيهو عزم زمي لغو حرا كرامدانا كلمبا وحرير اجنبي كدينا ديسيهو عزم زمي لغو حرا كرامدانا كوني غمارة تغير كفنا مقبوري كريم يا وحي عنك حسن يزيد وسكو كل كل يا كفالة دي سخابي كوني غمارة تغير كفنا مقبوري كريم يا وحي عنك حسن يزيد kiisa ku koolkooliyahay kafaaladiisa qaadaye kaftankaaga karene waxba ma kaa kaaysan kare kushka adeenkuugu jira كيف حالك لكزا يا ليلى كيف حالك لكزا يا ليلى كفتك كاكا كغني وحبا مكاكا يسكري وش كان لسكو مجرا
كيف كيف كيف حالك لكزا يا ليلى كيف حالك لكزا يا ليلى
koraysaa tahaye oo kariimkayga isiiyaye koobka adaa wadate kuwey kuwey ilade qasmadaa maa la helaa zemzem koraysaa tahaye oo kariimkayga isiiyaye koobka adaa wadate kuwey kuwey ilade kagaanka hele waxba ma kaa kaaysan kare ushka adeenkuugu jira keef xaalag lakasaayaa la yiraa keef xaalag lakasaayaa la yiraa kabtankaaganka hele waxba ma kaa kaaysan kare ushka adeenkuugu jira
keef xaalag lakasaayaa la yiraa كيف حالك لك يا ليلى حوالك عين
heesta ibraahimow een, heesaha een, inta badan xamariga ah riwaayadaha banaadiriga ah.
banaadiriga ah ayay aad een, jiliinka iyo heesaha weliba dusha laga ciyaaray aada ugu fiicnay haddana dhankii heesaha ayay ku wanaagsan tahay oo codkeeda waad maqlaysaa warqadana waxay naga soo gaartay habar ashkiro maxamed boolow iyo habar ubax maxamuud boolow iyo cadar maxamuud boolow iyo ayey xaliimo jilcow jimcaali iyo ayey sahro weheliye rooble iyo ayey nuuro weheliye rooble iyo adeer ismaaciil cumar weheliye kalgacal iyo adeer ibraahim cumar weheliye fiyow iyo adeer isxaaq abuukar weheliye iyo maxamed faarax maxamed iyo cabdirashiid cali ciise idoore iyo maxamed cismaan maxamuud iyo ismaaciil cabdi maalin iyo saadaq mire axmed cabdiraxmaan xasan salaad maanka iyo maryan ibraahim maxamed iyo xamdi cabdi maalin xamdi xiis iyo fartuun cali salaad suhaylo xaashi cabdi iyo nasteexo xuseen cumar iyo sacadiye cabdulaahi ciise iyo maryan cabdulaahi ciise iyo caasho xuseen cumar nasre cali maxamed iyo iftin cabdulaahi geedi iyo ifraax cabdi cali iyo hibaaq xirsi cumar iyo xasan maxamed xuseen mutawakil dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan arooskii aroosadda bay yidhaahdeen farta iyo faraantiga faraska iyo geenyada kale ah cumar cismaan cabdiraxmaan iyo xaaskiisa caashe cabdisalaad oo arooskooda uu ka dhacay degmada warta nabadda xaafadda xamar bile waxay leeyihiin isku aaro ubad kheyr qaba kale hela annaguna aamiin ayaanu idin leenahay dhammaalkan wuxuu naga soo gaaray dhammaan reer cabdulaahi maxamed aadan iyo dhammaan reer cusmaan maxamuud iyo dhammaan reer cabdi nuur cigale iyo reer axmed bashiir iyo reer qaasin xuseen iyo kolonel haadi sheekh yuusuf axmed badoobe iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa marwo maryan cali ismaaciil cabdulaahi iyo xaaskiisa xasan cabdulaahi xaaskiisa iyo cabdiraxmaan yuusuf iyo doctor cumar xaaji xasan iyo abshir muuse nuuxow dhammaan dadkaas waxay kala joogaan ceel cali beledweyne bu'a qable iyo shaw jalalaqsi gumaarey bilaal biyo kulul kurdaaley muqdishow iyo buulomareer waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan adeer axmed macalin cabdi oo ku magac dheer cagmadhige iyo eedo aamino sheekh yuusuf oo wiil ugu dhashay gobolka banaadir waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey dayax ducadan waa xaggiina waxaa leenahay dayax soo weyno uu noqo kii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin ayaanu leenaha wahaye heesta xigta bal aan noo soo qabto waayo waayo riwaayadii aqoon iyo afgarad heestuna waa heestii saxarla codka macaan maxamed mooge liibaan ee banaxariista jannaha ka waraabiya
kusinaan daraartii la sargoydhiidii rabbigaysamee cirka sare u taagi xidigahan siraatiyo dayax suudineri lagu sugay cadceedee sagalkiyo daruurtiyo lagu xidhay sitaahe lagu sugay cadceedee sagalkiyo daruurtiyo lagu xidhay sitaahe dhulka gobolo seexidiyo sabalaagunigaadiyo laga dhigay si dadabkee buraha lasaa samayda ciidiyo salka loogu jooje saddex laabadiyo lagu yidhi sabee dabadeed la saayay qof baa meel la siiyey saldhigeedu qayda caidiyo macsinayno dadku ruux sabuulo saranseer ku raagiyo guryo samuniyaalo sidkaa dhalay ku haysto hila seer mawey kala safroomba subaxno soo socdaa kogi waxna waan sidaa labadhi waan soo socdaa kogi waxna waan sidaa labadhi samir yeelowaniga saxarlaa hafudaa waan soo socdaa kogi waxna waan sidaa labadhi waan soo socdaa kogi waxna waan sidaa labadhi samir yeeloweliga saxarlaa hafududa
dankii dhambaalada haddii aan ku noqon
warqadan waxa ay naga soo gaartay ibraahim sacdiye muuse axmed iyo nasre muuse axmed iyo nasteexo muuse axmed iyo maxamed muuse axmed iyo abti nuurow fiidow iyo abti faarax fiidow iyo abti cabdulle fiidow iyo habreer madiine fiidow iyo habreer suuban fiidow iyo habreer keyrto fiidow dadkaasoo kala jooga caalamka daafihiisa kala duwan waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed deelle iyo marwadiisa qaaliga ah raaxa muuse axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxay leeyihiin soo barbaar gaar ahaan bay yidhaahdeen xaafadda ajiira miskiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey mahad waxaanu leenahay mahad oo soo barbaar noqon kii dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin
waa hagaaga xaggii heesaha haddii aan ku noqono falastiin waxaan filayaa ibraahim heesaad aada ula dhacsan tahay noo soo wadaa aniguna suleeqaay caashaqii isaray beri igamuu sol guurina saadaasha eebbahay nasiibkaygaan ku sugayaa waa codka macaan ee fanaanka cumar shoolle heestaasi ayaana gabogabo ah guud ahaan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan intaan dib dambe hawada ugu kulmi doono nabadgelyo يا صبحا تصبا فرحة وسلاما ناس لقاي تعيكي اسيري بري إيغا موصل قوريني ساغا شايباي Nasibkaygan, nasibkaygan, kusugayan, kusugayan. Anuna suleeday, jacaylkii isilay beri. Iga mawsan gurine, saagashay bay. Nasibkayga, nasibkayga, kusugayaa, kusugayaa.
dhegaystayaal intaas waxaa ku eg barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan ayaa inala socodsiinaya haatanna dhinaca hargeysa haddaan ay aadno waxaa haatan gebagabo ku dhow tartankii ciyaaraha gobolada gaar ahaan ciyaartii ugu dambeysay ayaa haatan lagu ciyaaraya garoonka hargeysa stadium waxaa khadka si toosa ugu jira oo goobtaas ku sugan wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye Een, barkhad bal u- ciyaartu ilaa hadda ma dhammaatay een, yaase ciyaaraya
ismaaciil ciyaartu imika daqiiqad iyo laba iyo saddex wax ka- ka yar baa ka hadhay waxaa wada ciyaaraya gobolada awdal iyo saaxil oo ku tar ka mid ahaa gobol goboladii ku tartamayey tartanka kubadda cagta wareegiisa labaad faragii labaad ee gobolada somalilan Eh, waxa uu bilaabmay toddoba iyo labaatankii bishii tobnaad ean soo dhaafnay Eh, waxaa ciyaartu maraysaa laba gool oo ay ku hogaamaan gobolka awdal gobolka saacil hal gool buu leeyahay weli ciyaartu way socotaa daqiiqada gudahooda inay dhamaato alfile ta waxaan kaad maqlaysaa waa taageerayaasha labada gobol oo hadba qaylo ugu jiibinaya xulka ay taageerayaan marka uu kubadda qabsado waan gartay yaa ku sugan goobta oo tusaale ahaan een, waa koobkiibaa maanta la guddoonsiinaya ciddii badisa
Een, waxaa ku sugan guud ahaan mas-uuliyiinta dowladda somalilan shacab aad u tiro badan waxaa jooga madaxweynaha somalilan oo guddoonsiin doona ciyaartii way dhammaatay ismaana ciyaartii way dhammaatay hadda ciyaartii way dhammaat waxay ku dhammaatay gobolka halba oo laba gool dhaliyey iyo gobolka saaxil oo hal gool leh sidaas iyo cadaabka ku qaaday gobolka halbal oo markii u horeysay taariikhda muddo toddoba sana ah muddo afar iyo toban sana wareejiada soo gaaray halkan oo kale waxay isleeyihiin niman goobal kale ee kaalinta labaad galay oo markii u horeysay waytay soo gaar yaasha gobolka awdal ay dabaaldegee guusha iyo koobka ay hananayaan waxaa isu mudan ismaaciil oo madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaayo mar dhow ayuu guddoonsiin doonaa abaalmarino ciyaartooygii muddada ay soo socotay sidoo kale xalata waxaa la soo gabagabeeyey oo gobolka gacanta labaad gale ee saaxib uu ku guulaystay tartanka kubadda kolayga oo dog socday magaalada hargeysa waan gartay aad baad umahadsan ciyaartooyada gobolka saartood runtii ka murugeysay guuldarrada
waan gartay galeen sidoo kale waxaa dabaaldab u socda xilka gobolka awdal oo ku guulaystay koobka tartanka gobolada kubadda cagta ee somalilan oo soo socday tan iyo toddoba iyo labaatanka oktoobar ee bishii la soo dhaafay waan gartay aad baad umahadsan tahay barkhad maxamuud kaariye een, oo haatan si toosa ugu sugan magaalada hargeysa halkaas oo lagu soo gebagabeeyey tartanka ciyaaraha gobolada ee somalilan waxaana maanta ciyaarta kama dambaysta ciyaarayay gobolada saaxil iyo awdal iyada oo gobolka awdal uu koobka qaaday oo uu ku guulaystay oo iya- iyaga oo ka adkaaday gobolka saaxil laba iyo hal ayaa ciyaartu haatan ku dhammaatay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaan ayaa- ayaa la filaya inuu koobka guddoonsiiyo kooxda ku guulaystay ee awdal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan idaacaddayada galabnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayaan xaaruun macruuf iyo anuu ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamada tan iyo intaynu toddobada caawa kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Aya saacadii la joogaba, suuradaada daawada. Inayahay sidee tahay, haweenku lama simaayo. Way igala saraysaa, sagalkii yaruuriyo. Ay sacadii la joogaba suuradaada taawadaasuleqaay jacaylkii siray beri igamuusan kurine saadaashee baayay nasiibkayga nasiib